Inta badan gabdhaha Soomaaliyeed ayaa saameeya guur degdeg ah kuwaas oo kala kulma dhibaato badan oo ay ka mid tahay burburka qoyska iyo xanuuno maskaxeed oo ku dhaca gabdhaha. Safiya Cabdikariin oo ka mid ah howlwadeennada Wasaaradda Haweenka Hirshabelle ayaa tilmaamtay guurka degdega ah inuu sababo saameyno la xiriira in gabdhaha ay qaataan go'aanno aan ku salaysnayn wax fikir ah.
Guurka horta degdega ah waa mid lagu galo iyadoo aanan lahayn aanan lahaanin diyaar garow ku filan ama aqoon fiican oo ku saabsan lamaanaha kale. Guurka noocan ah badanaa wuxuu ka dhashaa xaalado degdeg ah sida jacayl degdeg ah marka labada qof ay si fudud isugu dhacaan oo aan si fiican isku aqoon oo kale way sababtaa cadaadis bulsho ama qoys. Marka ay jirto cadaadis lagu saaro qofka inuu guursado si degdeg ah xitaa haddii aysan ka go'nayn bulshada cadaadis uga yimaado kale xaalado dhaqaale ama sharci, sida guurka ay lamaanaha ku galaan si ay u xalliyaan dhibaatooyin dhaqaale ama sharci. Markaan ka hadlayno dhaqaale marka la leeyahay haddii gabadhan ay tahay gabar iska miskiin ah oo dad dhaqaalahooda iska yaryahay kasoo jeedo naftaada uun ku maaree oo guurka gal. Run ahaantii markii degdeg u yimaado oo guurka lagu degdego saameynta uu leeyahay waxaa ka mid ah kow isfaham la'aan. Diyaar garow la'aanta waxay horseedi kartaa isfaham la'aan joogto ah oo keeni karta khilaaf sababtoo ah labada qof hadday isfahamsanin uu guurka degdeg yahay waxay keenaysaa in isfaham waayaan sababtoo ah dabeecadii ma yaqaanaan sidii loo xalin lahaa hadduu dhibaato ka dhex dhaco guurka dadka bulshada dhexdeeda ama familkooda qoyskooda sidee u maareyn lahayn ma garan karaan. Laba waxaa ka mid ah niyad jab iyo dhibaato xagga shucuureed. Saameynta uu leeyahay waxaa ka mid ah niyad jab iyo dhibaato xagga shucuureed. Qofkan haddii lamaanuhu aysan isku diyaarinin guurka degdega ah wuxuu noqon karaa mid aan dabooli karin filashooyinka qofka. Sababta niyad jabkan waxaa saameynaya waxay tahay maadaama aysan ayaga ay sameyn waayeen in uu ka dhex dhaco niyad jab. Waxaa kaloo ka mid ah furiin sare. Guurka degdega ah wuxuu ku badan yahay inuu ku dhammaado furiin maadaama la waayo aasaas adag oo guurka lagu dhiso. Furiin sare ayuu gaaraa. Waxaa kaloo saameynta ka mid ah saameyn carruurta ah. Haddii carruurta lagu dhalo guurkan khilaafaadka ama kala tagga waxaan uga baaqayaa bulshada reer Jowhar waa inay mar walba aan sameynaa inaan sameynaa isku tashi in maxaa la dhihi jiray wacyigelinta la badiyo in ka hadalka guurka qasabka guurka in mar walba media laga soo jeediyo laga wada hadlo go-aan laga gaaro gabdhaha iyo wiilashaba in mustaqbalkooda aayaha dambe ay ka fikiraan iyo waxyaabaha ka dhalan kara haddii guurka degdega u yimaado dhan caafimaad dhan dhaqaale dhan wada noolaansho wixii dhan waxay noqon doonaan haddii aanan maxaa laga fikirin in ay noqoto mid mar walba uu wato furiinka furiinku wuu badanayaa dayacaadii caruurta way badanaysaa qoysaska way kala tagoodii aad u badanayaa soo marka waxaa wanaagsan inaan mar walba ka shaqeyno bulshada dhexdeeda una sheegno dhibaatooyinka inta badan ka dhalan kara waxyaabaha bulshada ay soo gaarayaan family haddii uu kala tago.